intii aan joogo waxaa iga go'an si siman inaan uga shaqeeyo oo cadaalada oo dadnimada habaarsan ani waxaan ka soo bilaabay markii maamulkan la dhisay meesha ugu horreyso shaqo inaan ka bilaabaan reer gobolsha wala hooseeyo sababo jira dartood iyo khilaafaad jiray iyo culays badan shaqo waa wadi weyn markaan wadi weyn inaan soo noqonno ayay ka dhiftay ciidamada degmooyinkan ciidamaha loo tababaray aad aadaan ugu mahadilinaynaa ciidamada amisom gaar ahaan ciidamada etoobiya ayagaa noo tababareen ciidamada ayada ah degmooyinka jidadka inay furaan way ku guulaysan waayeen laakiin waxay ku guulaysteen degmooyinkii habeen walbana soo weerarayay dhibaatada ka jirtay ee dadka ka qaxayeen in nabad loogu noolaado sida hadda maanta baydhaba ku arkaysaa ay yihiin ayaga dhammaantooda alxamdulilah ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa walaalaheen amisom iyo ciidanka militariga iyo kuwa koonfur galbeed dadaalka ay ka geysteen waxaan aaminsanahay jidadkana toogay u laayahin waana ka guulaysan doonaa inay furaan jidadkana bidnlahi karim marka gobolka shabeellada hoose sidaas oo kale inaa ciidamo ka tababarnaa rabeen waynoo suurageli weyse sababa jira dartood kuwa inta lagu sheegi karo iyo kuwaan inta lagu sheegi karin waxaan rajaynaynaa arrintaaydaa si kastaba noqotay in laysla fahmay wakhtiyada dhow inaan ciidamo ka tababarnaa rabnaa degmooyinkaas sida ugu dhaqso badan biidnlahi alkariim abaabulkeedana waa lagu jiraa anagoo la kaashin doono dadka deegaanada degan iyo odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada iyo wasiirada iyo dhammaan iyo dowladda soomaaliyeed iyo walaalaheen amisom sector one way noo ballan qaadeen in ciidamo ay noo tababaraan annaga waxaa is leenahay ciidanka la tababaraayo degmooyinku lagu tababarayo degmooyinku kala yaqaan